dugsiyo badan oo lagu barto farsamada gacanta ayaa ku soo batay magaalada kismaayo taas oo ay keentay in dhalinyaro badan ay ku maareeyaan noloshooda xirfadihii ay ka barteen farsamada gacanta agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada jubbaland axmed faarax cali aweys oo aan ku marti qaaday barnaamijka waxbarashada ee ka baxay idaacadda waamo ayaa waxauu iga warbixiyey waxay ka qabteen horumarinta farsamada gacanta ee dowlad goboleedka jubbaland iyo qorshayaasha uga dejisan horumarinta adeegyada farsamada gacanta waxaa jirta waxbarashadu waa mid toos ah iyo mid dadban waa isku dhex wadnaa oo isfeer socdaan ardaygu markuu gaaro uu ka weynaado waxbarashadii iskuulka lagu geyn lahaa markuu ka weynaado waxaan samaynaa fasallo gaarah iyo iskoollo gaarah iyo xarumo gaarah aan u diyaarinay waxaan baraa sida wax loo aqriyo sida wax loo qoro iyo xisaabta intaa markaan baro haddana xirfad baan baraa midaasay ku shaqaystaan marka hadda laba xarumood baan dhisnay oo ku yaala magaalada kismaayo meesha la garbahaarre mid baa ku yaalla afmadowna mid baa ku yaalla oo xarun farsamo gacan ah oo lagu barto farsamada gacanta oo keliya iskuul dhan oo dhisan oo institution rasmiga ah marka sidaasaana iyagana u qaabilaa oo dhinacay socdaan waxaa kaloo jirta dadka waaweyn oo iyaguna waxbarashada ka daahay ama mobeelada aan isticmaali karin iyagana saasoo kale akhris qoris baan baraa kabacdina xirfado yaryara baan baraa oo adiga sida dumarka oo kaleeto dharkarinta harqaanka ilaahay kuma daraadee sida loo sameeyo waxyaalaha macmacaanka iyo rootiga waxyaalahaasoo dhan baa la baraa raggana waxaa la baraa korontada iyo waxaa la baraa farayaamada iyo sida bulkeetka loo sameeyo iyo sida tuubooyinka loo sameeyo iyo sida baabuurta loo sameeyo loo dayactiro waxyaalahaasoo dhan baa la baraa si ay xirfad markay wax qoraan oo wax akhriyaan oo xisaabtana u bartaan ay xirfad ay ku shaqaystaan u helaan marka way isbarbar socdaan sida looga shaqeeyo waxbarashada toosan ayaan waxbarashada dadbanna uga shaqaynaa inaan intaa kasii dheerayno oo iskool gaar ah oo bolotechnic la yidhaahdo oo ardadu markay dugsiga sare ka baxdo ay toos u aadaanna hadda waa ku tala jiraa waana samaynaynaa insha allah